waxay sheegtay heritage in dhextaalnimada soomaaliya ee loolamada iyo isxulfaysiga geeska afrika ay noqdeen kuwo aanay soomaaliya mahadin oo ay kala irdhoobeen dowladda soomaaliya iyo waddamada gacanka carabta kuwooda ugu waaweyn waxayna sheegtay in duufaanadaasi ay dibudhac keeneen cabdirashiid khaliif xaashi waa agaasimaha macadka daraasaadka heritage waxaan ku soo jeedinay aadna carabka ugu adkeynay in loo baahan yahay siyaasada dalka uu ku shaqeynaya inay noqotay mid mabaadi macnaha salka ku haysa mabaadiyada aan sheegnayna waxaa ka mid a in horta firiirada hadda jirana aan la xumayn oo aan looga sii darin oo sida kasoo qaad dalalkii aan saaxiibkan la ahayn inaysa ka dhalan in laysku dhaco hadda wadamo badan baa la kala boodbooday noqdaan kuwa khaliijka ama xataa jabuuti oo yandood cabanaysay waxaan sheegnay siyaasada soomaalida inay ku dhisnaato madax banaani hadba aan qolo aysanan nararan oo danahooda aan maaragtay lagu lagu hambarin lagu boodin guud ahaanna waxaad moodaa in khaladaad badan oo dowladdan hadda qaarkood ku dhacdhacayso sida inay eritro eritrea hal mar u boodo oo maaragtay ay unaqabateen halaga qaado lasoo boodo jabuutidii ciidankeedana nala joogeen labaatankii sano udambeysana nagu tiiri ka cabeeshana la didiyo in wadamadan sacuudiga iyo imaaraadka runtii dhaqaale ahaan aan loo kala maarmin daftigooda xiriirkooda meelxun u gaaro waxaasna in maaragtay si cilmiyeysan lagu lagu fiiriyo oo aysa keenin in maaragtay aanala ka hoos guurin guud ahaanna siyaasada aysan noqon la dejinayo mid shaksi iyo dad kooban ay dejinayaane mid hay-ado iyo institutionska waaweyn ee dalka oo maaragtay wasaaradda arrimaha dowladda ugu horeyso diblomaasiyiinta ugu horeyso xeeldheeryaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aada u qoto dheer oo aan haba yaraatee aan qalindaar iyo khataf geli karin dowladda soomaaliya maxaa la gudboon inay samayso markay noqoto xiriirka jabuuti iyo eritrea guud ahaan horta hadda un jabuuti sidii wax u dhaceen kala shakiga lakala shakiyey iyo guud ahaan eedihii dowladda soomaaliya loo soo jeediyey waxay ahayd kuwa ay ka baaqsan kareen oo ay ka baaqsan kareen bay ahayd marka welibana waxaan isleenahay in casharo laga qaato casharo laga qaato siyaasadda arrimaha dowladdana ay noqoto siyaasad dadka ehelka u ah oo khubarada diblomaasiyiinta soomaaliya ragga horaa jooga dad kuwa hadda cusub cilmigaas u xeel dheer baa jooga dad khubara dalka leeyahay baarlamaan buu leeyahay in wixii si cilmiyeysan loogu loo loo wajaho sababtoo ah waxaa hadii taas dhici weydo adduun maaragtay runtii xiriirka caalamku sidiisa ahaanba sharci kuma shaqeeya dan iyo interest iyo kala muraadkiibu ku shaqeeyaa marka in cilmi laga barto wixii dhacay khalaadka dhacay dalalkii laisku wada dhacay dalalkii lakala booday maaragtay danihii la seegay in cilmi badan laga qaato hadda kadibna siyaasadaas aysan noqon macnaha mid lagu dhaco wax laga baaqsan karay ama maaragtay dad kale ay danahooda naga dhex fushadaan waxaan dhiri macnaha soomaaliya waxay ku socotaa waxay lamid tahay baabuur ku socda highway aan shuruuc lahayn wada highway ama jid aan shuruuc lahayn baabuurka ay wadataan aysan muraayadhaad lahayn ama mid geesaha ama mid dambe sidaas darteed dadka taagtaagsi badan ka fiirsasho badan ka baaraandigid badan iyo inaan la il duufin bay u baahan tahay sababtoo markii aan il duufnaba waxaa dhici karta qof ay ama dal ay ahayd inaan kala didin inaan kala didno mid aysa ahayd inaan aan wax isku darsanna aan inagoo dhex fadhina is aragno marka runtii indigniin guud bay ahayd aan dowladda kula talinaynay iyo madaxda qaranka inay siyaasadda arrimaha dowladda mid degan oo cilmi iyo iyo aqoon ku salaysan ay ka dhigaan
balse maalmo ka hor intii aanu madaxweynuhu u safrin dalka jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad waxa uu v o a u sheegay inaysan soomaaliya marnaba ka suurtoobin inay xumayso jabuuti waa inaan qof kasta oo caddaataa inaan soomaaliya aysan midii dhawarka ka gelin karin jabuuti hadduu jiro dad nagu leh abaal waa waa dalka jabuuti iyo madaxdooda hadday jirto dad walaalnimo naga mudan waa jabuuti iyo madaxdooda axmed ciise cawad waxa uu sheegay in madaxda soomaalidu ay la soo qaadeen madaxda eritrea qadiyadda jabuuti iyo eritrea iyo sidii xal looga gaadhi lahaa ha madaxweyneheenna booqoshadiisii jabuuti booqoshadiisii eritrea qeyb ka mid ah nus ka midi waxay ahayd arrintaas eritrea iyo jabuuti loo dhammayn lahaa wuuna kala hadlay madaxda eritrea arrinta jabuuti inay noqoto arrin dhammaata macadka heritage waxa uu tala ahaan u soo jeediyey in dowladdu ay ka fiirsato inay qaadato go'aamo deg deg ah marka ay timaado qadiyadaha waaweyn ee gobolka iyo kuwa caalamka waxayna ku baaqeen inay go'aamadaasi noqdaan kuwo wadatashi ballaaran laga sameeyo taas la'aanteed waxay ka digtay heritage inay soomaaliya ku dhici karto meel cidlo ah waxayna macadka heritage tusaale u soo qaateen siyaasaddii soomaaliya afartan sanno ka hor markaasi oo ay soomaaliya xiriirka u jartay midowda sofiyeeti iyadoo aan gacansaar la lahayn maraykanka